rabadaan mubaarag jimco wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa washington abriil waa sideed sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka v o a somaali com ayaad nagala socdaan nagala socotaan saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o e dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e dana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegayno xaaladda doorashada soomaaliya iyo khilaafka cusub ee ku soo biiray saddex qof oo qabaa'ilkooda ay ku dhegan yihiin in isteedkan loo baabi'iyo ama dawlad soomaaliyeed oo dhanba maxay aheeto dhalalaasi loo geliyo laba boqol iyo samti kooramkood markuu gaaran waa la dhaarinaya horena waa loo soconayaa qabiilka hadduu u garanayo isaga kuwa keli isaga dooranayo keli inay qabiilka yihiin kuwa maanta xildhibaanka kala doortayna qabiilkay ka mid yihiin anu waxaan qabaa xildhibaan waa soo ahaan jiray xildhibaan horta cidna ma laha maalinta uu xildhibaanka noqdo meel alle meeshuu ragu aadayaa marka anu waxaan qabaa doorashada ee lix iyo tobanka kursiyo gadana inaan la cuslaynin oo isa dadkooda iyo asaagood ka harin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hadalhaynta khasaaraha dabkii suuqa weehaane hargeyso oo diiradda ka weeciyey gurmadka abaaraha ee somalilan iyadoo rabadaan lagu jiro iyada oo dhaqaalaha dalku ay marka horeba la daalaadhacayeen dadkii reemiga abaaraha iyo biyola'aanta iyo haraadka ayaa waxaa runtii kusii siyaaday in arrintan suuqa ka dhacday oo noqotay iyana arrin runtii mucjiso noqotay oo iyana dhaqaalihii dalka qayb weyn ka ahayd qodobadaasi iyo warar kale ayaan guud ahaanba idinkugu haynaa idaacaddeennan galabnimo ee galabta iyo wararka v o e da balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida baarlamaanka dalka bakistan ayaa isugu imaan doona sabtida si ay u codeeyaan islamarkaasina imraan khan oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi looga qaado xilka ra-iisul wasaarenimo ogeysiis rasmi ah ayaa jimcahan lagu sheegay taasi oo laga yaabo inay soo gebagabayso muddo xileedka ra-iisul wasaarahaasi sida la leeyahay maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa goor dambe oo khamiista ah waxa ay xukuntay in khan uu wajaho codka kalsoonida taasi oo si weyn loo filayo inuu ku lumin doono kursigiisa laakiinse ilaa iyo haatan aan weli la qaadin aqalka hoose baarlamaanka ayaa maalinta sabtida ah ee beri ah la isugu yeeray tobanka iyo barka subaxnimo xilliga dalkaasi si loogu sheego wareegto ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka codaynta oo u ekaatay in hogaamiyaha mucaaradka ee shahbaaz shariif ayaa qodobka afraad ee ajandahaasi ayaa codayntan oo uu keenay aan iraahday hogaamiyaha mucaaradka ee shahbaas shariif ayaa ah qodobka afraad ee ajandahaasi looga hadli doono khan oo horey u ahaan jiray ciyaaryahanka kriketka ciyaarta la yiraahdo islamarkaasina xafiiska la wareegay sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii ayaa lagu waday inuu khudbad ka jeediyo gelinka dambe ee jimcaha maantaeta dalkaasi waxaana dhinaca kaleeta la filayaa inuu kaga hadlo arrimaha siyaasadeed ee cakiran ee dalkiisa gaar ahaana mooshinka asaga ka dhan saraakiisha dalkaasi ukrein ayaa sheegay kuwa qaabilsan khadadka tareenada in ugu yaraan soddon qof ay dhinteen sidoo kaleetana boqol kaleeta ay dhaawacmeen jimcaha maantata kadib markii gantaal laga soo tuuray sida la yiri dalka ruushka uu ku habsaday meel ku taalo bariga dalkaasi oo tareenada laga raaco laba gantaal ayaa la sheegay in lagu garaacay saldhigga karamatosk sida ay sheegtay wakaaladda wararka ah islamarkaasi ee reuters waxaa guddoomiyaha gobolka donistok iyadoo soo xiganaysa ay sheegtay in markaasi ay ku sugnaayeen boqolaal dad ah goobta tareenadaasi laga raaco ka hor gantaalka intuusan kusoo dhicin dadkaasi oo ahaa dadkii laga soo samata bixinaya gobolkaasi midooda yurub ayaa jimcihii si rasmi a maanteeta ah cunaqabateen dheeraada ugu soo rogay ruushka iyadoo madaxweynaha guddiga yurub halkaasi asna uu sidoo kaleeto ku raacay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell inay labaduba u socdaalaan kiev si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan madaxweynaha ukraine valadimir saleski tallaabadan cusub ayaa waxaa ka mid ah ayaa la yiri mamnuucista soo dejinta dhuxusha iyo waxyaalaha kalete kiimikooyinka iyo xanibaadaha la saaray dhammaanba alaabaha ruushka ciidamada ruushka ee ku sugan ukraine ayaa si buuxda waxay uga baxeen waqooyiga ukraine waxayna tageen belarus iyo ruushka sida jimcaha maantayta ay sheegtay wasaaradda difaaca ee britain warka sirdoonku waxaa kaleeto uu sheegay in qaar ka mid a ciidamadu yihiin kuwa ugu badan ee ukraine galay ee ruushka in ay tageen deegaanka la yiraahdo dombass halkaasi oo ah gobol ukraine xuduudiisa uu la wadaaga ah dalkaasi ruushka golaha guud ee qaramada midoobey ayaa khamiistii shalayto waxay u codeeyeen hakinta xubinimada dowladda ruushka ee golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey go-aankaasi ayaa lala xiriirinayaa xadgudubyada lagu eedeeyay ruushka inuu ka geystay dalkaasi ukraine sagaashan iyo saddex dal ayaa ku codeeyey go-aankaasi oo ogolaaday iyadoo afar iyo labaatanna ay diideen halka konton iyo sideed kaleetana ay ka aamuseen golaha ayaa waxaa xubinimada ruushka uu hakiyey arrimaha la xiriira xuquuqul insaanka iyo xadgudubyada waaweyn ee la sheegay ee abaabulan ee xuquuqda aadanaha ka dhanka ah ee dalkaasi ukraine uu ka wado ruushka in qaraarku meel maro waxaa loo baahan yahay haddaba laba meelood saddex meelood laba meel oo ka mid a xubnahaasi in ay isku raacaan afartan iyo toddoba dal ayaa waxa ay ku jiraan golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey oo xaruntiisu ay tahay magaalada geneef ee dalka switzerland aan ku bilownay magaalada hargeysana waxaa madaxda weli ay hadal hayaan masiibadii dabka ee dhowaantan baabi'isa suuqa weyhaan waxaase dhinaca kaleeto daaha gadaashiisa sii xoogeysanaya ayaa la yiri saameynta abaaraha ku dhufatay somalilan oo ahaa haatan la moodo in ay arintan suuqa ku iloobeen mas-uuliyiinta halkaasi wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayaa haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan kasoo diray hargeyso
ganacsatada iyo qaybaha bulshada ee kala duwan ayaa dhexda u xidhay inay gurmad u fidiyaan dadka reer guraaga u badan ee biyola'aanta ka dhashay roobabka raagay iyo abaaraha daba dheeraaday ay ku dhufteen waxaana dadka magaalooyinka ku noole ay ahaayeen halka ay tilmaansanayeen dadka reer guraaga a wakhtigu waa wixii ka horreeyey jimcihii aynu ka soo gudubnay ka hor intii aanu gubannin suuqa ganacsiga ugu weyn somalilan ee waaheen ee magaalada hargeysa tan iyo maalintaasi waxaa indhaha dadka muwaadiniinta somalilan meel kasta oo ay joogaan guud ahaanba dadka soomaalida ah iyo beesha caalamkuba ay isha ku hayaan islamarkaana indhahoodu eegayaan waa gurmadka loo fidin karo dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay suuqa ganacsiga ee waaheen tan iyo maalintaasi gurmad oo dhammi waxa uu isu beddelay sidii gacan loo siin lahaa dadkii ku caydhoobay suuqa waaheen suuqa waaheen laftigiisa iyo bulshada hargeysa ku nool ayaa ahaa il dhaqaale oo si toosa iyo si dadbanba saamayn ugu lahayd dadka reer guraaga ah ee gobolkan iyo gobollo kaleba waxaana ay sayleed u ahayd suuq weynna u ahayd dadkaasi nolosha dadka reer guraaga u badan iyo biyola'aantii gobollada bariga u badnayd ee taagnayd waxay ahayd mid dad badani ay xasuusan yihiin cali xasan waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada hargeysa waxaa u muuqda in loo baahan yahay in labada gacmood ee bidix iyo midig labadaba gurmad lagu fidiyo iyadoo ta miisaanka weyn lagu gurmanayo dadka waxyeelladu ay ka soo gaadhay suuqa waaheen maadaama baaxadda dhibtaasi ay tahay ta ugu weyn ee hadda somalilan ka taagan dhinaca kalena waxa uu tilmaamayaa inay muhiim tahay in gacanta bidixna lagaga warhayo dadka reer guraaga ah ee bisha barakaysan ee rabadaan u baahan gacanqabadka biyo iyo raashinba dhaqaal ahaan waxay noqonaysaa in runtii dadku isku wada xidhnaa waa la iloobay dadkii reemiyiga ahaa haddaba dadka iyadoo rabadaan lagu jiro iyadoo dhaqaalaha dalku ay marka horeba la daaladhacayeen dadkii reemiyiga abaaraha iyo biyola-aanta iyo haraadka ayaa waxaa runtii kusii siyaaday in arrintan suuqa ka dhacday oo noqotay iyana arrin runtii muctiso noqotay oo iyana dhaqaalihii dalka qayb weyn ka ahayd iyo gurmadkii looga jiray dadka tabaaraysan ee remiyigaha haddaba waxaa iyadoo rabadaana lagu jiro qof kasta oo reer somalilandaba waxaa loo baahan yahay oo laga codsanayaa in gacan bili-aadmanimo ay u fidiyaan iyo dadkii reemiyiga ahaa ee marka horeba gurmadka loogu jiray ee biyaa loo dhaaminayey baaxadda abaaraha somalilan ka jiray ayaa u badnaa gobollada bari ee somalilan sida togdheer sool iyo sanaag abwaan xasan muuse si arag waxa uu degan yahay degmada bellidhiig ee gobolka togdheer waxa uu iftiiminayaa baaxadda abaarta markii hawshani timi tii hore ee taagnayd ee ahayd xaaladda abaareed dee waxaa tanaa lagu ilaaway oo maanta dadka qalbigiisii haddii alla ka dhigo saamayn ku yeelatay walidaalika tii horena way jirtaa oo sideedii u jirtaa wax bedelay oo abaartii isbedel macnaha ka yimi jiro roob ma diin hadduu meelaha qaarkood ka da-ayna dee roob wax bedelay wax weyn bedelay ma aha dee baahidii sidii bay u taagan tahay aada iyo aad bay maaragtay dalkani u taagan tahay waxaynu maaragtay doonaynaa inaynu xasuusnaano oo dee isku la doonayo in maaragtay ummaddu ku baraarugsanaato ummadeennu in aan la ilaawin muxuu ahaayey xaalaadkii jiray iyo xaaladii abaareed iyo dadkii baahsanaa meel walba tuulo kasta iyo haddii alla ka dhigay gobol kasta iyo dhan kasta oo dalkeena kamidaba ku rafaadsanaa iyagana xaaladoodii waxba iskama bedelin marka waxaa loo baahan yahay in la xasuusnaado waxaa loo baahan yahay in haddii alla ka dhigo aan waxba maaragtay lala hadhin waxaa loo baahan yahay in maaragtay la isu gurmado oo dadkii muxsiniinta ah ee samafali jiray ay maaragtay siiba aada u xasuusnaadaan cid kastaba wuxuunbay haddii walow qowl ha ahaato xitaa hadalka yaa wuxuu ka mid yahay mararka qaarkood dee caawimada iyo muxuuahay gurmadka oo kelimatu dayiba sadaqaha la yidhi marka waxaan isku baraarujinaynaa xaalad baynu ku jirnaa xaaladaasna haddii xaalad kasta oo timaadana waxaa loo baahan yahay in lagaga gudbo wanaag iyo wixii ku habboon iyo waxistar iyo haddii alla ka dhigahayo iskaashi way ku jirtay gabay way ku jirtay hadday dhinac masiibada hesho lagu dhaneegaado dhabta inaan iswada maalin iyo dhabarka mooyaane inaan dhegaha kala awdanaa maaha dhaqankeena dhaqankeennii hore ahayd wixii dhibaato ee yimaadaba in layska maartay gargaarsado waxaynu ku jirnaa bisha barakaysan ee rabadaan taasi oo dadka muslimiinta ahi ay kordhiyaan taageerada iyo gacanqabashada kooda baahan ama saboolka ah farax cabdi muuse waa hooyo ku nool magaalada hargeysa iyada laftigeeda ayaa ka dareen bixinaysa dadka reer guuraaga ah khaasatanna wakhtiga abaaraha abaara adag baa dalkeenna haystay baryahan baweynay gurmudka abaaraha ku jirnay guddida lahayn ee dhaqaalaha u wadnay haddana waatii masiibada ilaahay halkaa ka dhacday dee maxaa la dhaha suuqeeni weynaaye waahayn markaan waxaan kula talin lahaa inaan dadkeenii la ilaawin reer guuraaga ahaa ee maxaa la dhaha xoolaha haystay ee bacdiyaalka ahaa inagoo labadaaba ka duulayno inaan kuwana midigta ku qabanaa kuwana badaxda ku qabanaa ilaahayna si inaga inoo soo eego waa bir rabadaan waa soddon cisho waa maalmihii khayrka lahaa ee lala baxayay wixii ilaahay qof walba u dhiibay ee ilaahay u barakeynayay marka waxaan kula talin lahaa inaan la ilaawin labada maxaa la dhahdaa tacabe ina haysta kaa suuqa waaheen iyo kaa kale labada waa masiibada weeciya ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa inaynu dadkeena siinaa inu ilaalino khaasatan ganacsatada cid waliba ciddii wax haysaaba waa inay eegtaa dadka reer guraaga ee bakhtiya ee biyola-aanta ku jira ee xoolahoogi ka ka madheen khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
markanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey magaalada muqdishona ka soo diray waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti oan meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadka barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa afar iyo tobanka abriil oo ka arrinta maalmo kooban waa wakhtiga ugu dambeeyay jadwalka doorashada arrinta xildhibaanada taas ay soo saareen guddiga doorashada heer federaal xilligana waxaa muuqanaya weli in dood ay hareenayaan doorashada gaar ahaanna arrintii gado aan dhammaystirnayn koonfur galbood oo ka gadoodsan hanaanka hadda lagu wada doorashada gaar ahaanna bixinta shahaadada iyo hirshabeelle oo weli doorashada aysan soo idlaanin barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doonao marti noogu ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka laga soo doorta baydhabo oo ka mid a kuwa gadoodka hadda jooga halkaasi kana biyo diidan sida hadda wax lagu uu maamulayo xildhibaan maxamed abuukar sidoo kale barnaamij waxaa marti noogu ah qaasho geella diiriye oo ka mid ah ururada haweenka sida dhowla soo arrinta siyaasadda gaar ahaana walaacal taagnaa tan iyo markii doorashada dibudhaca uu soo socday iyo aadam ibraahim oo khirsi oo ka mid ah siyaasiyiinta jubbaland gaar ahaana si gaar arrinta garbahaare isha ugu hayay tan iyo markii arrinta doorashada ee jubbaland dood way ka dhalatay dhammaantiin aad baad umahadsantiin kusoo dhawaada barnaamijka saaqidaada jimcaha v o e da waa dhownahay waa dhowna
aan ku bilaabo caasho geella markaad fiirisaan bulsho rayad iyo haweenba sida wax u socdaan si ay wax idinla muuqdaan bismillahi raxmaan raxiim horta runtii aad baan u salaamaya akhyaarta igula jirta muxuu ahaaye madashaan iyo dhammaan soomaalida la daawanaysa waxaan marka ugu horeysa aad iyo aada ugaga xumahay in dawladdii soomaaliyeed oo dhan oo ay wada harsanayeen dadka soomaaliyeed oo dhan kana dhul sugayeen dawladnimo inay ka hana qaado in ay maanta khalkhal gashay in ay walaahow gashay in la leeyahay dawlad hebla gacanta kula jidhaa xagga kala jirta waxyaabahaasoo dhan laga hadlayo waxyaabahaasna runtii waxaan u aaneynaynaa waxa waaye oo inaan cadayno oo cod dheer ku sheegno ay tahay waxa waaye shacabku beri bay ka yihiin shacabku dawladnimay rabaan shacabku dawlad inay muxuu ahaay hana qaaday rabaan in baarlamaankii la doorto oo la dhaariyay rabaan in muxuu ahaayey madaxdii sare oo waddanka hogaamin lahayd si bannaan loo doortay rabaan laakiin dadka aan aaneynayno oo dhibanaha aan u nahay waxa waaye waa dadka aqoonta sheegta waa madaxda soomaaliyeed waa intii mucaarad ah waa in alle intii aan ka filaynay inay muxuaha soomaaliya hore u wadaan walaal marka waxaan leenahay afar iyo tobanka waxay ku imaan kartaa oo keliya waxa waaye ayagoo hogaanimadooda garta oo hogaaminta macnaheeda sahlan oo dadka sugahayo sahlan oo dawladnimada iyo magaca inay hirgalaan sahlan
waan garta oo xursi jubbaland gaar ahaan deegaan doorashada labaada garbahaarey lix iyo toban kursi oo taalay weli ma cadda mustaqbalkooda iyo ka qaybgalka dhaarinta iyo xildhibaanada marka xaggee wax maraysaa bal meeshaas dadka soomaalidu faahfaan ka sii anagu waxaa jirtaa jubbaland doorashada deegaan doorashada labaad waxay ahayd inay noqoto degmada garbaharey maamulka jubbaland oo oo maxaa la yidhahdaa maaragtay ay ahayd inuu doorashada qabto oo guddigii doorashada isagu iskalahaa oo mandaidka u haystay inay doorashada ku qabtaan waxay sheegeen amniga garbahare oo aanay gacanta ku hayn awgeed inaanay doorasho ku qaban karin garbahare arrintaasi arrin cusub maahan marka inay meeshii gacantooda ku jirtaa ay ku qabtaan ayay soo jeediyeen maxaa la yidhahdaa maaragtay arrintaasna way socotaa laakiin arrinta muhiimadda yeelan doonta ugu dambeysa waxa weeye gado xildhibaanadeeda inay maxaan ku dhaha baarlamaanka soomaaliya la dhaartaan inaysan ka harin doorashada guddoonka baarlamaanka inaysan ka harin doorashada guddoonka madaxweynaha halkaasay isugu beeshogan doontaa arrintaa marka ugu dambeysa waan gartay xildhibaan maxamed abuukar baydhaba tagteen dadka soomaalidu diyaar garow iyo doorashadii iyo shahaado qaadashaa socotay laakiin waad ka biyo diidan tihiin muxuu ku salaysnaa shirarkiina baydhabo iyo gadoodkaa tihiin aad ku joogtaan baydhabo
waa mahadsantahay hadda qaadir tiimka kale oo qadka igula jirana way mahadsan yihiin iyagana baydhabo waxaa jooga xildhibaanada doorashadooda ama laga soo doortay koonfur galbeed ayaa waxay u imaadeen wadatashi shir wadatashi inay ka galaan arrimaha taagan oo doorashooyinka weliba si gaara u khuseeya koonfur galbeed oo ah kuraasta loo diiday in shahaadadii xildhibaannimada la siiyo arrintaas oo koonfur galbeed ay dhowr jeer wadahadal ay ka gashay tabashadeedana ay soo gudbiyeen kadibna ay xalliyeen guddigii ku shaqada lahaa ama broseskaas iska lahaa ay horey u xalliyeen arrintaa oo ugu dambeyn dib si sharci dara ah loo hor istaagay lana diiday in shahaadooyinka la siiyey maxaad kala jeedaa si sharci dara maxaad kala jeedaa sharci daro waxaan ula jeedaa guddiyadii shaqada iska lahaa way fasaxeen si sharciyan ay u fasaxeen cid oo maanta guddiga ah oo barnaamijkaas hadda haysta ma laha laakiin si siyaasadaysan baa loo joojiyey loogana diiday in ay shahaadooyinkooda ay qaataan marka arrintaasaa waxay keentay weliba si gaar ah waxa koonfur galbeed gaar u ah oo lagu taargetgareeyay oo koonfur galbeed u khaas ay noqotay marka arrintii waxaana la diiday koonfur galbeed arrintaas in wadahadal lagala galo guddiyadiibaa la kala diray si aan arrintaas looga hadlin wadashii wadatashiga oo ay ahayd barnaamijyadaas hadday dhacaan noocaas ah in iyaga loo gudbiyo iyadiina waa la diiday in la fariisay wadahadal laga galo marka haddii wadooyinkii wax lagu xalin lahaa oo dhan la hor istaagay oo isbaare loo dhigtay waxay noqotay koonfur galbeed in ay dib ay ugu soo laabtaan deegaan doorashadooda ay wadatashi la sameeyaan maamulkii koonfur galbeed iyo bulshadii qeybaheeda kala duwanayd oo markii horeba soo dooratay xildhibaan maxamed xildhibaan maxamed abuukar wa- waan gartay kuraastaasi mid kamida dadkii u taagnaa baa nala jooga xildhibaan maalaqali dooda xildhibaan maxamed abuukar ee ah in eh, koonfur galbeed la dulmiyey oo ay wax tuhmayso ma la qabtaa
v o a waa mahadsan tihiin Eh, ragga iyo gabdha oo walaalahii ah meesha ku jiran waa salaamaya Eh, cabashada oo wasiirka hadda uu sheegayo wasiirka weli xildhibaan ma uusan noqon waa magacaaban yahay laakiin qofka sharciyan markii la dhaariyo uu xildhibaan noqdaa weli wasiir ayaan leeyahay Eh, taa markaa intaa ugu gudbo arrinta kale aan u gudbo koonfur galbeed guddi ma haysto sharci darrana laguma haysto koonfur galbeed madaxweynaheeda stateka mudane cabdicasiis ayaa haysta qabaa'ilkii koraasta lahaa ayagaana waxay leeyihiin habraacii iyo shuruucdii loogu talagalay maysan soo marin qabaa'ilkii lahaana ma soo dooran waxaan doonaynaa in loo soo celiyo qabaa'ilkeena ay doortaan musharaxiinteena in ay u tartamaan ayaa waxay ama ay ku dacwoonayaan qabaa'ilkii koraastaas lahaa in oo yacni dadkii hadda meesha ka soo baxay oo inay xildhibaanada golaha shacabka ay noqdaan loo soo diray loogu yeero saddex kursi keligood oo weliba qabaa'ilkooda lagala xaajoon karo aniga ilama ahan madaxweynahana sharaf dhac ay ku tahay ee koonfur galbeed xildhibaanadana sharaf dil iyo bahadil bay ku tahay xildhibaanada waxaan leeyahay intii aan laga daba doodaynin oo qabaa'ilkooda ay raalli ka noqdeen si kastaba ha kusoo baxaane faraha laga qaado shahaadooyinkaada ha qaataano dadka kale oo cabanaya kuraasta laga cabanayo qabaa'ilkeedii odayaasheeda waa la yaqaanaay ha lagala fadhiisto guddina kuma dhigana ra-iisul wasaarena kuma dhigana madaxweyne federaalna kuma dhigana koraastaas dadkii lahaabaa ku dhegan weli wasiirka hadduu intaasan u garanaynin annaga dadkii lasoo boobay oo koraastooda lasoo boobay baan ka mid nahay waxaana leenahay guddina nama haysto ee ma haysano qof kalena ma haysano qofkii koraasta agtiisa taylay oo nidaamkii iyo sharcigii iyo qaabkii loogu talagalay usoo mari waayey ayaan leenahay waad qaldan tahay Wa- waan gartay kuraasdaas nidaamkii loogu talagalay soo sax annagan musharaxiintii baa nahay qabaa'ilkii lahaana weli way cabanayaan kuraastaas lama dooran ay leeyihiin haddii meel kale wax ma jiraane ani wasiirka waxaan ku khilaafsanahay kuraastaas qabaa'ilkii lahaa iyo koonfur galbeed madaxweynaheedii ayay ka dhexaysaa doodaas iyada ah oo xorsi baan siinaya laakiin maxamed abuukar musharaxaas kursi kamida kuraas u tartamaya doodiisu maysan ahayn mid loo qaateen oo koonfur galbeed ay tahay inay ka jawaabto Eh, musharax saaxiibkay eh, xildhibaan macali cali eh, eh, afar sano uu xildhibaan soo ahaa oo bulshadii eh, isagu matala ay dooratay hadday afartii sano hadda maanta ii sheeg labada kun labaatan ka bilaabanayso bulshadii iyo beeshii uu ka dhashay ay doorteen eh, qof kale ay u doorteen eh, ma aha micneheeda in eh, broseska ko- koonfur galbeed ama xildhibaannimadoodii eh, eh, ii sheeg la dhibaateynayo oo broseskii la maray marka waxaan leeyahay saaxiibkay eh, eh, hadda maanta ba- beel baa iska lahayd kursiga beeshii baa dooratay qofka la doortay cid kale magacaabid kuma imaan ee dadkii kursiga iska lahaa baa doortay ee dhibaatadan meesha ay ka taagan tahay beel ma aha isbaarada amase dhibaatada laakiin asagaaba hadlayaba xildhibaan asagoo Aniga- beeshiba hadlaya aniga feeri anigay af jegi isaga qof Ninkii musharrax musharaxa ah ahaa oo oo kursigii kursiga kusoo fadhiyey kursiga ku oo fadhay hadda waaye waaye kusoo fadhiyay inuu isagaa ku ku tartamana hadlaayo loo diiday baa beeshimaa dhahay feeri aniga qabiilkayga hadduu isoo dooran waayo cidna ma eedaynaayo cabdicasiis baa inaan tartamo ii diiday asaga naftirkiisa wasiirka haddii uu cadaaladda wax ka sheegaayo koraastii dadkii ku fadhiyay inay la tartamaan waa loo diiday naftirkiisa dadka loo xidhay buu ka mid yahay inuu gartayda qaadaba ma ahan laakiin dadkiina kalaa waxaan u leeyahay kursiga dadkii ku fadhiyey oo ninkii ku fadhiyey baan ahay inaan u tartaman waa la ii diiday ugaaskaygii baa cawday oo eh, boqol soddon iyo shanta ku jira oo oo oo maxay ahato odayaasha dhaqanka eh, soomaaliyeed ah asagii baa hadlay musharaxiintii kalaa hadlay marka doorasho waxa la yidhahdo horta meesha kama jiraan eh, eh, wasiir, Wa- wa- waan gartay iyo wa- waan gartay walaalayaal.
waan- waan kusoo laabanaynaa oo xorsi markaad fiiriso waktiga yara haray iyo dooda doorashada gaar ahaan ee dadka siyaasiyiinta ee mustaqbalka garbahaaray iyo matalaada golaha kula hadlahaydeen aad buu u yar yahay hadda maxaa soconaya rajadu ma ma ma doorashada kadib baad ee, dib loo eegi doonaa mase waxaa jirta raja inaad miiska timaadaan oo ka qayb gashaan doorashada Een, horta ra'yi baa jira meelahan xamar laga falkiyo oo madaxda hadda ma carabaabaye qaar ay leeyihiin ha laga reebo doorashada ee lix iyo tobankaas oo guddoomiyaha baarlamaanka ee ha doorto ama ninka ugu odaysan baarlamaanka markii la la xulo een, ha doorto ugu daaweyn haddee inaan mid ka daaweyn keeni lahayn xataa lama oga guddoomiyaha baarlamaankana dee guddoomiye baarlamaanba noo noqon maayo haddaynan wax ka dooran madaxweynuhuna madaxweyne noo noqon maayo haddaynan wax ka dooran marka arrintaasi waa iska riya maalmeed runtu waxa weeye lix iyo tobanka kursi jubbaland baa qabanaysa horey baa loogu mandhate gareeyey beel dadkeedii doortayna ma jirto hadda cabashada waa arkaysaa qolo waliba maamulkaa la joogay oo ay uu mar kasta uu dad uga jiro wasiiro madaxweyne ku-xigeeno xildhibaano ku leh unbaa soo xulaysa marka waxaan aniga ay ila tahay inta aan wasiir laakiin horti aadam haddii garbahaari siyaasiyiintooda go-aan gaari waayaan waktiguna uu socdo daban ma ma waxay kula tahay in loo fadhiisan doono lix iyo toban kursi ma loo may ma loo fadhiisanayo jubbaland baa meeshii ay doonto ku qabanaysa hadday garbahaari u suura gashana way ku qabanaysaa nooma suuragelaysay tiri haddii ay kusuura u suurageli weydana meeshii ay rabaan oo jubbaland kamid ah ay ku qabanayaan marka in la qabto kuraasaada ka go-an waa go-an tahay arrintaas mana jiraan siyaasiyiin maxaa la yidhaahdaa kuraasta in la reebo rabo iyo siyaasiyiin reer gadooda iyo jubbaland arrintan ku doodaaye siyaasiyiin reer koonfur galbeed ahaaba ku jira arrintan jubbaland oo hadda aanan carab baabaynin oo maxaa la yidhahdaa doonaya inay iyagu waxay rabaan ka sameeyaan dulmina waa ka cabanhayaan midna gaday la rabaan inay ka sameeyaan oo ay iyagu xildhibaano kala soo baxaan marka waxa weeye arrintani arrintani maba aha arrin ka dhexaysa siyaasiyiin reer jubbaland ah oo reer gadood ah iyo maxaa la yidhaha maamulka jubbaland arrin ka dhexaysa ma ahane arrin siyaasiyiin reer galgaduud ah iyo kuwo reer koonfur galbeed ah iyo ka dhexaysa maamulka jubbaland ee meesha ka dhisan weye haddii la iweydiiyana magac ayaan sheegaya waan gartay haddaysan nala joogin muhiim maahan caasho geelle koonfur galbeed aad arkaysaa xildhibaanadii u yeeratay gedo garbahaare oo horsi waad maqlaysaa meeshay joogto waktiguna aad buu u kooban yahay walaac badanna wuu jiraa marka la eego amniga soomaaliya doorashaduba marka xaggee laga aadayaa meeshan markaad fiirisaan xog ogaannimadiina bulsharayeed walaalo horta waa mahadsan tahay aniga waxaan isleeyahay horta habraac baa jiray doorashada loo sameeyey waxaana hogaaminayay waxay ahaayeen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyaga ayay ahaayeen dadka u igmanaa inay doorashadaas dhamaystiraan aniga fishinka iyo waxa waaye waa ka waa ka og fogyahay midda waxyaabaha hadda laga hadlayo anigu horta xildhibaanadan la soo celiyey ma garanayo laakiin waxa aan ogahay waxa waaye inaan doorasho dahafurn isan soomaaliya ka dhicin qolo walba iyagoo cabanaysa oo qaylinaysa ayaa muxuu ahaaye laga dulqaaday kuraas xataa gabdha lahaayeen oo macnaha habraaca ku jidha inay boqol kiiba soddon ay leeyihiin saddexdii kursiba hal gabar leeyihiin baa reere afar afar lahaa muxuu ahaaye laga dulqaaday laakiin midda igala weyn kuraastaas maqan oo dhan waxa waaye in la helo dowladnimo in muxuuha dhaartii dhacdo in baarlamaankii la doorto in madaxweynihii la doorto taasina waa midda danta u ah soomaaliya iyo jiritaankeeda iyo mustaqbalkeeda marka aniga waxaan odhan lahaa horta mid suurtagal maaha yacni waxaan waa isku tegay waaye waa entities waaye waa maamul goboleedyo maamul goboleed dhan oo maqan yacni matalaad kuma yeelanayo baarlamaanka suurtagal ma aha marka waxa waaye horta inay macnaha qof qof baarlamaanka kamida waa maqnaan karaa oo maamul goboleed kamid ah laakiin maamul goboleedka dadkiisii oo dhan oo maqan hala socodsiiyo aniga saxii lama muuqato waxaan qabaa inay maamul goboleedyadii muxuu ah madaxdoodii iyaga oo fiirinaya hogaanimada iyagoo fiirinaya dadka soomaaliyeed waxyaabaha ay hiigsanayaan oo rabaan iyo inaan khalalaasahan siyaasadeed aan ka baxno waxaan qabaa inay si degdega u kulmaan in ay khilaafkooda dhameeyaan in xildhibaanadan xataa hadda la haysto waxa dhan oo soo baxay oo dhan baa macnaha habraac khalada kusoo wada baxay in macnaha aan iisan u noqon halis u noqonin soomaaliya inay muxuu ahay dib u dhacdo oo qallaasaha siyaasadeed sii kordho marka anigu waxaan qabaa waxaan in laiswada raaciyo in dowladnimadii la sameeyo in afar iyo tobanka aysan ka dib dhicinin in muxuuha madaxdii maamul goboleedyaduna ay muxuuha isfahmaan muxuha xildhibaanada bay dhiba joogaan soo noqdaan lagana fekero in soomaaliya hore u socoto ee aan laga fekerin hoos hoos haddii hoos laysku raaco oo hoos hoos laysku raaco waxaa imaanaysa shalay siid iyo fiidba waa joogeen kuwaxa khaldan maxay u qaban waayeen oo maanta ay ula sugeen markii muxuu ahay dhamaystirkii uu bilowday anugu ma garanayo muxuu khaladaadkaas oo dhibsida uu ku yimid marka waxaan qabaa aniga in hore loo socdo maxamed abuukar waddo ka duwan inaad adinkoo xildhibaano lasoo doortay oo federaal ah oo ummadda metelaya inaad baydhabo iskugu tagtaan waddadaas ka duwan ma heli karayseen oo ah inaad kusoo bandhigtaan qabashadiina
waa mahadsan tahay wada hadal baa furnaa oo ah barnaamijkan in laga wada hadlo hadday tabasho ay timaado waxaa waajib ah in ay jiraan wadooyin wadahadal eh, lagu wada hadli karo eh, koonfur galbeed haddii kuraasta ay wax ka qaldan yihiin hadday wax ka saxan yihiin guddiyaa u xilsaaran oo ku shaqa leh oo dhihi kara waxaan way qaldan yihiin wayna saxan yihiin iyagaa Guddigu- maandeed u leh guddiga laakiin waa midka joojiya kuraastan xildhibaan maxamed abuukar guddiga fiid iyagiiba guddiga fiid guddigiibaa iyaga fasaxay.
iyagaa kuraastan joojiyey wala cabdiqaadir isla guddigii baa fasaxay isla guddigii eh, eh, eh, ba- hadday mataqaanaa guddiga xalinka khilaafaadka loogu talagalay iyaga maanta kama haya Eh, guddiga fid markii ugu dambeysay hadda waa la afduubay guddi ma jiro waa la burburiyey laakiin markii ugu dambeysay Annaga cadeen uma iyaga hayno warqad taas.
kusoo saaray way fureen taas cadeynuma hayna cadaan xildhibaan annagaa u hayno warqadahoo Hay.
annagaa hayna warqadii ay ku fasaxeynaan haynaa cadayntooda cabdiqaadir Mhm.
midda labaad oo ah haddii ay eh, eh, guddiga ay xallin waayo barnaamijka noocan ah waxaa ku qoran oo heshiiska eh, madasha ka mid ahaa in madasha ay fariisato ay barnaamijkan madasha lagu xaliyo madashiina waa la afduubay oo waxaa diiday ra-iisul wasaare rooble guddigii waxaa kala diray oo afduubay ra-isul wasaare rooble guddigu wuu shaqeynayaa Hal- xildhibaana guddiga waa kan shahaadada bixinayo shaqeynayo waa shaksi guddiga shan iyo labaatan xubin waay xubnood waay oo dowlad goboleedyada ka kala socda Mhm.
saddex nin baa laga soo reebtay oo mid uu ka shaqeeya xafiiska eh, eh, ra-iisul wasaare rooble qof ka socda saddex qof uu ka soo reebtay uu isagu ku shaqaysanayo Mhm.
intii kale waa la kala diray Guri- guddiga shan iyo labaatan xubnood ay ahayd aawa intay ka shaqeeyaan intay joogaan waxaa loo diiday inay fariistaan waxay waxaa loo dabcan de diiday meelay inay degan mataqaanaa yihiin eh, shaqadooda saxaafaduna way aragtaa waa maalinba aan xildhibaan ma macalaqali jirto cabdiqaadir kuwii hadlay waa la Aan- kala diray aan kuwa waa siiyo- la handiday aan siiyo xildhibaan macalaqali aan siiyo xildhibaane Cabdiqaadir- haye Cabdiqaadir guddiga guddigu waa la handiday Mhm.
guddigu waa la kala diray Mhm.
aada umahadsan tahay ee, aan ka iraahdo ee, hadduu xusuusto saaxiibaday hadday xusuustaan sixteenkii doorashadii kasoo dhacday dalka oo xildhibaanada ku saabsanaa kuraas baasaan oo kale sharci darre inta lagu tilmaamay lagu dhegay markii lasu yimid oo laga wada hadlay dantu waxay kaliftay inaysan baarlamaanka u joogsan hore loo socdo kuraastaas iyada ahna dib loogu noqdo doorashadoodii dibna loo soo saxo marka saaxiibkay hadduu isku xiraayo saddex kursi afar kursi iyo state dhan haddii statekii aan la ceebeynin yaan la takoorin dhibaato kale yaan loo geysanin inta hadda aan laisku haysan oo xildhibaano waa la leeyahay ha lasoo fasaxo kuraasta laisku haystana guddi iyo ra-iisul wasaarihi cid kale iyo madaxweyne yaan midna lagu eedeynine haddii arrinta abaarideedii iyo sida saxda ah loo socdo madaxweynaha koonfur galbeed qabaa'ilkii asaga kuraasta ka soo boobay inti isugu yeero ha yidhaahdo qaabna ay rabtiin kadibna doorashadii dib ha ugu celiyo ciddii lasoo doortana ha lasoo fasaxo baarlamaanka ha ka- baarlamaankooda ha kasoo qeyb galaan maxamed abuukar haye xil- xildhibaan maxamed haye cabdiqaadir cabdiqaadir isagaa afkiisa ku caddaynaya kuwa xildhibaanada sixteenkii hadda loo yeeray Mhm.
oo meesha lagu celiyey oo la leeyahay maxay ahayd oo saddexdan haddaan lasii dayn idinka xildhibaan noqon maysaan sharci ma ahan loona joogsan maayo horaa loo soconaya dowladnimada ka weyn saddex qof oo qabaa'ilkooda ay ku dhegan yihiin in statedan loo baabi'iyo ama dowlad soomaaliyeed oo dhan ba maxay ahayd oo dhalalaasi loo geliyo hadday xusuusan yihiin qabiil iyo shaksi state lama danaynaaye mimbar qofka mimbarka ah oo baarlamaankaas ka tirsanaa la danaynayaa laba boqol iyo samti kooramkood markuu gaaran waa la dhaarinaya horena waa loo soconayaa waxaan leeyahay dowladda koonfur galbeed statekaas yaan laga reebin dowladnimada dowladnimadana waa dadkii uu horseed ku ahaa kana soo shaqayn jiray weligoodna ka shaqaynayay kana shaqayn doona haddii ala yidhaahdo marka saddex qof iyo laba qof oo loo haysto maxay aheeto ee, siyaasad loo haysto guddina yaan lagu eedeynin dowladnimana yaan loo dhaawicin shaksiyaadka oo maxay aheeto oo oo dowladda hadda jooga oo arrimaha gooniga laga leeyahayna ha laga waanto waan leeyahay Eh, abuukar siyaan siinaa laakiin wax mayaa kugu dhiman maxamed abuukar eh, fursad waxaa ii dhiman waxaa ii dhiman sixteenkii kuraasta lagu celiyey eh, waa laga wada hadlay. dadkii markaas eh, shaqadooda ay ahayd madaxdii markaas eh, eh, barnaamijkaas eh, eh, u ahaa eh, horjoog ayaa ka wada hadlay waxaana lagu heshiiyey in lagu celiyo laakiin hadda waxaa la diiday in laga wada hadlo wada hadalkii Wada- meesha looga hadlaya aaway gudi aaway wada gudigii ka wada hadlaya hadalka gudigii waa la kala qofkiiba diray waa madaxweyne Madaxii lama waa la xiray direen, qofku iyo wada hadalka adi- diiday.
waa- Oo waa la kala qabiilkii in diray.
la fariisto diiday weliba gaarsiiyey eh, suldaanada xildhibaan aan adigaa soo hadlayo.
doortay fiiri qabiilkaa aan soo ugaadka- doortay cidda aan soo doortay ugaadka qabiilka hadlayo.
kuwa adigta aan kala helno aan kala helno xildhibaan macalaqali aan aan siinno xildhibaan maxamed abuukar haye wa- waxaan rabaa Mm.
qabiilka hadduu u garanayo isaga kuwa keli isaga dooranayo keli inay qabiilka yihiin kuwa maanta xildhibaanka kala doortayna qabiilkay ka mid yihiin odayaashii Qabiil- qabiilka waaye dadkii shacabkii qabiilku ka socda kuwa adig ku doortay keliya ma noqonayaan ii sheeg adig mise kuwii sanadkii hore kusoo doortay keliya qabiilka maaha qabiilka bo- boqol iyo kow xubnood ma ba- shaksi kama koobna waa dhowr boqol oo kun Te- waxaan leeyahay saaxiibkayga ii ii sheeg waa laga socon karaa inuu yana- wadanka sharciyadu ka dhisan yahay cid maanta laga socon kara hebel waa laga soconaya hebel waa la reeba hadday tahay wadankan kol hore dee mataqaanaa shaksiyaad gacanta u geli lahaa laakiin laakiin laakiin xildhibaan abuukar xildhibaanad waa fur galbeeda xildhibaanad waa fur galbeeda lasoo doortadaa shahaado qaatay oo jooga oo muqdisho fadhiya oo weliba guddoomiye baarlamaanka ku tartamaya marka taa macnaheedu miyaysan kuwa fur galbeed ahayn axmed tan Waa arag- qadarkan arag- waa aragti- yidhaahdo waa aragtidooda iyo shakhsiyadooda ii sheeg maanta waa majorityda boqolkiiba ba- maanta toddobaatan iyo afar xildhibaan baa waxay ku sugan yihiin baydhabo halkaan ay joogaan saddex xildhibaan aragtidooda hadday noqotay iyaga aragtidooda ka- gaaray u tahay laakiin koonfur galbeed iyagu Wa- waan garsay eh, mas-uuliga aan- ma aha aan u mas-uuliga ma aha gudbo.
federaalka aan koonfur galbeed.
fiiriyo fursadda oo oo kursi aan waa waa idiin soo laabanaa labadiinaba Hal mar- oo kursi hal mar- maqnacada waa kuu soo laabanaa raalli iga noqo hal ma- hal hal daqiiqo midkan qabiilka aan ka jawaabo qabiilka markuu leeyahay ku- inta kusoo dooratay ma aan waa runtiisa qabiilku waa fara badan yihiin laakiin qabiilka hoggaan buu leeyahay qabiilka malaaq buu leeyahay suldaan uu leeyahay nabadoone ayuu leeyahay malaaqii iyo nabadoonadii doorashada hoggaanka u ahaa oo shuruucdii habraacyada doorashadana ku qornaa wasiirka hadduusan dalka ka maqneen oo shuruucdan uusan akrinaynin asagay u taallaa laakiin dadkii shaqada ku lahaa dad ay keensadeen oo erga ah oo qabiilka la yaqaana ah meeshaas waxba kama dooran ayaan leeyahay malaaqii shaqada ku lahaa iyo nabadoonadii shaqada ku lahaa ayaa u taagan kursiga doodiisii oo Wa- wa- waa mahadsan tahay Waa- waa mahadsan tahay oo kursi waad mahadsantihin labadiinuba oo kursi gedo guud ahaan jubbaland khilaaf siyaasadeed oo federaalka iyo maamul goboleedka si weyn u saameeyey gedo waad ogtahay waxaa ka dhacay siyaasiyiinteedii daruufo adag baa muddo ka jirtay marka m- haddama waxaa soo degay kheyr gaar ahoo wadahadal iyo natiijo ku dhammayn doono mase hardankii federaalka iyo axmedoobe weli waa ka jiraa meesha sidee lagu xallin doonaa kuraastan Een, horta hal marna sax ma ahayn in ay federaalka iyo sheekh axmed ay ku hardamaan gado maxaa yeelay wax gado oo gaar ah oo federaalka u sahraa ma jirin wixii aan ogeyn oo qaabdarrada ahaa oo qabsiga ahaa oo markii hore dowladnimada iyo xuduudka ku gabanayay markii dambana canshuurta iyo jilba garaaca iyo figeynta isu rogay oo maanta ay journalistayaasha xirxiran yihiin oo maantada xildhibaan galgaduud laga doortay oo maxaan ku raha nabad sugidda eh, wa- xogeyn buu u ahaa la yidhi uu doolow saraakiil etoobiyaan ah shir kula qaadanayo si uu colaad uga abaabulo gobolka gado arrintaa isu rogtay baa jirtay waxaa weeye murankii dabcan haddeen fi haddeen uma hayna laakiin ka wad meesha waa maya waa waad ware waad wareysan kartaa oo saxaafadda caalamka o dhan baa qoreysa isagaaba isaacinaya oo khudbeeyey shalay oo yiri ini- anigaa idin matala ee lahaa ee borderkana ka gudbay oo maxaan ku raha etoobiya kula soo shiray saraakiil sirdoon lagu sheegay anigu kuwaasaanan caddayn waayn Ee, marka waxa weeye arrintani waxay isu rogtay arrin racket ah oo jilba garaac ah oo canshuurid ah oo isbaaraysi ah isu rogtay Ee, marka dadkan matalaad muranka waxa geliyay garbaharey doorasho in lagu qabtana waxa weeye ciidamadii halkaa laga buuxiyey oo ay xildhibaankaas iyo nimankii isaga ka ka garab shaqaynayay oo arrinta la giraangelinayay hadda maxaa soo socda meeshaa soo socda ha- had- hadda waxa hadda waxaa soo kordhay in doorasho ay dadku doonayaan meesha haddii ay rabto cirka ha lagu qabtay lix iyo tobanka xildhibaan hadda waxaad maqlaysaa koonfur galbeed walaalaheen deriskeena ah maamaha dhurwaabaa waxay ahayd hilib waa nin waaye nin meel ku xirtay saddex xildhibaan bay toddobiyo toddobiyo toddobaatan iyagoo aga- ugu noqdeen baydhabo oo maxaan ku rahdaa maaragtay ay ay ka mudaharaadayaan Een, lix iyo toban xildhibaan oo gobol weyn oo baydhabona ka weyn maxaa la yidhahdaa bakoolna ka weyn shabeellada hoosena ka weyn infact gobolka labaad ee soomaaliya ugu weyna oo lix iyo toban xildhibaan ay taallana inay gacan kula jiraan oo madaxdooda ay kula jirtaa aada loo loo xoojinaya marka waxaa weeye dulmidiidow dulmidoonaan aragnay baa meeshan taalla ma raba inaan farageliyo ayagana waxaan rajeyna inay farageli ka daayaan madaxdooda gobolkaa gado meeshaa doorasho inay ka dhacdaan doonaynaa xaasho geella waxaan la qabaa dalkani waxaa dan oo inay horey loo socdo ee, madasha inay is aragto ee, laba boqol sagaatan iyo shanta xildhibaan beelay matalaan qolo laga socon karo ma jirto ee, koonfur galbeedna lagama socon karo gadana lagama socon karo waa riyo maalmeed laakiin xalku muxuu ku jiraa gedo waa la wada hadlayay afar sano shan sano doodaa taagnayd waxa isayeena ma qabsana waa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland marka hadda ma heshiis baa jiro ma wa- dadka wax u sheeg dowladda dowladda federaalka ma ahayna xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha nabad sugidda xogeyntiisa ayaa wixii tahay Wa- waan gar Ra-iisul ma sidaaba u dhig ra-iisul wasaaruhu eh, ra-iisul wasaaruhu ma haynin ee, wasiiraduna ma haynin ee, howlwadeenada kale ee dowladda ay leedahayna ma haynin Mhm.
iyagiina hadda mandatekoodu waa soo dhammaaday madaxweynuhu banaanku ka fadhiyaa doorashada nimankii meesha ku jiri jiray oo nabad sugidda ahaa xildhibaanay noqdeen qaar hadda la haysta iyo qaar gado u safrayba waad arkaysaa dadkii reer gadoodka ahaa doorashay rabaan ciddii mandatekooda gacanta loo geliyay inay doorashada qabtaan bayna doonayaan meesha wax kaloo yaalla ma jiraan cabdiqaadir Wa- waan gartay caasho geelle xuquuqda aadanaha markay timaado iyo dabcan in isla xisaabtan yimaado soomaalidu haddana isku garaabaynaa muuqato si walbay haataaba marka ma jiraan wadooyin kale iyo hal kaloo dadkan ama lagula khisaabtami karo ama isbeddel ku imaan karo walaalo horta waxa waaye markii ugu horreysayba sanadihii doorashooyinka hore oo lasoo dhaafay mar walba waxaa laga hadli jiray haddii khilaaf dastuuri uu yimaado in la haysto ee maxkamaddii dastuuriga ahayd oo waxaan kala saari lahayd hadda maanta waxaan moodaa hebel hebel buu la jiraa hebel hebel lama jiro xildhibaanada soo baxaya ee muxuu ahaaye hebel bay ee rabaan anigu waxaan qabaa xildhibaan waa soo ahaan jiray xildhibaan horta cidna ma laha maalinta uu xildhibaanka noqdo meel alle meeshuu rabuu aadayaa nasiibkiisa ilaahay gacantiisa uu ku muxuu ahaaye ku qadaro marka anigu waxaan qabaa doorashada ee lix iyo tobanka kursi oo gadana inaan la cuslaynin oo isadabkooda iyo asaagood ka harin oo xildhibaanada ee la qabto oo lagu muxuu heshiiyo oo madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu ay ka hormariyaan laba kala doortaan laba hadba waxa waaye midda miisaanka sare leh ayaa la qaataa midda miisaanka sare waxa waaye dowladnimada iyo inay dowladnimadu maxaa hore u socoto midda miisaanka dhexena waxa waaye waa interestiga ee qof ahaaneed oo qofku leeyahay haddii aniga meesha aan ka baxo usubayaysa socon marka waxaan qabaa gadana xaqay u leedahay inay baarlamaan ka qayb gasho koonfur galbeedna inay soo noqdaan oo baarlamaan ka mid noqdaan maxaa yeelay entity kasta inay muxuu ahaaye representation ay ku lahaato baarlamaanka waa waa wax sharci ah waaye marka walaalayaal o annaga waxaan leenahay madaxdan cod dheer baa nagu leeyahay waxa weeye danta guud ka horumariya danta gaar waxyaabahan aada isku haysataan ummadii oo dhan baa ku baaba'day gaajaa loogu baktiyey shaqo la-aan baa jirta ciidankii baa saas u kala daadanayo oo maalin walba ee la leeyahay ciidan hebel ree hebel buu raacay walaalayaal waxyaabahaas o dhan waxa keliya lagu gaari karaa waxa waaye in dowladnimo la helo in dhaar la maro in baarlamaankii la doorto guddoomiye in qofkii alla calaf ugu daro uu muxuuha noqdo madaxweyne noqdo dowladnimadina saa noogu soo noqoto dowladana yaysan nagu hardamin dowlad adiga kaa hooseysa inay maanta kugu hardamto oo adiga interestigaaga ay muxuuha si kale u bedelato waa xaaraan weeye berina waa lagula xisaabtamaya ilaahayna waa kula xisaabtamaya madaxda soomaaliya oo maanta joogta in ay muxuuha mas-uuliyaddooda qaataan inay u naxaan shacabka masaakiinta oo dhibaatooyinka kala duwan haysto danta khaaska iyo isfiirsigana ay ka horumariyaan hogaanimada maxaa yeele haddaad hogaan tahay kun wax ilaa liqlid baa la rabaa intaasaan dhihi lahaa xildhibaan maxamed abuukar aqalka sare wuu buuxaa kooramkiisa daban sideed senatar baad ku lahaydeen golaha shacabkana waxaa leeyahay way dooran karaa guddoomiye marka reer koonfur galbeed maalinkoo tabasho qabo baydhabo joogay ayaa doonaysaan in doorashadii dhacdo mase wuu jiraa wax tanasulahoo ugu yaraan madaxweynaha iyo xildhibaanadiina aad isleedihiin dalku aado cabdiqaadir mid cabsi nagama hayso oo ah in maanta kooram baa buuxsamay oo doorashaa la qabana anaga cabsi nagama hayso taas mana lanaga cabsi gelin karo oo sharciyad baan u leenahay waajib dastuuri ah waayo in koonfur galbeed ay qayb ka ahaato doorashadaas laakiin dastuurkay ku qoran tahay haddii haddii kooramku haddii kooramku buuqsamo in lais dooran kara dastuurka qabo xildhibaan meelay ku qoran tahay koonfur galbeed bay maqan tahay waa loo joogaa ma jirto wadanka wadanka waa federaal cabdiqaadir aqalka sare aad sheegaysid waxay matalayaan dowlad goboleedyada waa sideeda sanatar oo koonfur galbeed ka socota waxay matelaan source stateka weliba golaha shacabka lama mid aha marka iyadoo state oo dhan ay maqan tahay laakiin markay timaado in la isdoorto xildhibaan maxamed abuukar ku dhisan yahay maxay tahay sharciyadda fiir mabaadii sharciyad bay ku dhisan yihiin aqalka sare sharciyadduu ku dhisan yahay waa inay stedeyadu matalaad isku mid ay ku haystaan ay wada joogaan cid samayn kara lama samayn karo stedkii ka maqnaadana cidda diidana cidda diidana waxaa lagu qasban yahay cid diida ma laha waxaa loo diidan yahay keliya adiga bay adaa baydhaba igala hadlaya caawa shahaado qaadan oo diidan oo maanta oo juma baydhaba hadda joogta igala hadlaya marka cidda diidan see laga yeelaa ma loo fadhina aniga qalad baa laiga galay qalad kale nagu sameeyey baan u joognaa qaladkaas markii la saxana diyaar baan unahay midda kalena cabsi nagama hayso cabdiqaadir anaga kooram iyo waxaas mataqaana cabsi kale maxamed laakiin sharciyada baarlamaanka ku dhisan yahay maxamed abuukar maxamed maxamed abuukar afka inaad ii geliso maa baarlamaanka federaalka soomaaliya waay federaalka soomaaliya waa inay bulshada ka wada matahay midda labaad waa four point five wax waxbaa la isku darsaday wixii aan ku darsaday haddaynan meesha ku dirin ima matalaysa dawladda iyo wixii meesha lagu doortay koonfur galbeed iyo bulshadeeda iyo stateska ma matalayaan dee wadanka midnimadiisa iyo wadajirkiisa intuu aadaya marka laakiin laakiin waxaad raadinay laakiin waxaad raadinaysaa xuquuq ninkii lahaa oo kula hadlayo oo ku leeyahay ima ima raadinaysid oo hadda kula doodayo hala maqalqalaya axmed aada u mahadsan tahay saaxiibkay wasiirkeeni maxamed abuukarna waa u mahad celinaya sida oo saraaxada lagu hadlayo aniga hal talaan qabaa talada waxay tahay koonfur galbeed dadkeedii ma ahan inta oo hadda madaxweyne cabdicasiis inta ka haystay meesha ku celiyey keliya ma ahan dad fara badanaa joogo oo inay tartamaan loo diiday dadkii hore ugu fadhiyay laakiin iy- iyagaa la doortay eh, maqal cali iyaga hadda matelaada ju- iyaga iyaga hadda iyaga koonfur galbeed matela haddii waajibkii lagu doortay aada gudan weysid macnaheedu waxay ka dhigan tahay kaali shahaadada qaado xildhibaan ma ihi mana qaadanayo waayo marka qofkii diyaar u ah odayaasha dhaqanka ama qabaa'ilka reer koonfur galbeed waxay xaq u leeyihiin dadkaas beddelkooda inay la imaadaan oo dadkaasna baarlamaankii ay ku matelaan koonfur galbeedna ay matelaan haddii kale haddii kale shaksiyaad haddii kale shaksiyaad haddii- haddii kale dhowr qof oo shaksi meel ugu xidhan intana ma aadi kartiin intana ma aadi kartiin dhahayo sidee loogu aamini karaa cabdiqaadir iyo maxay ahayd bulshadiisi see loogu aamini cabdiqaadir karaa aniga wax berina ay ku khiyaali ah jirayaan.
kama sheekeynin moogtahay ee filkudirir ma fadhina waxa laga hadlayo waa dowladnimo aragtidiisaa siino ala maxamed abuukar arag- aragtida aragtida xildhibaane koonfur galbeed aysan firaaq u noqon si koonfur galbeed matalaadeeda aysan firaaq u noqon qabaa'ilka iyo odayaasha dhaqanka reer koonfur galbeed waxay xaq u leeyihiin dadka meeshaas eh, madaxweyne cabdicasiis uu ku xaraystay oo inay imaadaan oo shahaadada qaataan diiday inay beddelkooda la yimaadaan shahaadadana qaataan kaarkiina qaataan lana dhaariyo ayna matalaan koonfur galbeed xaggee lagu dooranaa xaggee ka imaanaya sharciyadaas sharciyadaas waxay ka imaanaysaa Mm, ma rabitaankaaga maya rabitaankayga maaha sharciyadaas waxay ka imaanaysaa aayad soo degtay ma ahan kuwa hadda meesha laga soo saarayba hal qofaa soo xulay haddii isedihi dhan ay laakiin asagaa laakiin laji- asagaa sharciyan fiir xildhibaan cali kursigaa adugu haddaad kursi weystay iyo qaba- qabaa'il walba Xal- dadku xildhiba- qabaan ilaa kuwan waa diideen oo walba sharci darro lagu keenay oo cabdiqaadir tanaazul iyo cabdiqaadir dowlad jecel iyo intaas looga maxamed abuukaray maxamed abuukaray in kuwa kale lagu soo bedelo qabaa'ilka ay soo cabdiqaadir macalin bedeshaan cali sharciga Mm.
diidaa loo yahay macalin cali saaxiibkayga afar sano dad soo matalayay raalli baa lagu ahaa sharcigan macalin kusoo kusoo dhawo matalayay afar waa sano in laysoo lagu doorteen matalay haligaa yaa laga mataqaanaa dadaa ku ahaa madaxda matalay laga dabaqaynlaynin dadaa dadana ku laguma matalay xaraysan.
dadkii ku matalayaana maanta xaquuqdaad u doodaya marka eh, dadkii u hadli lahaa halkaan ay joogaan xaquuqda koonfur galbeed iyagaa ka hadlaya afar sanaad matalaysay xaquuqda koonfur galbeed ay ku matalaysay baarlamaanka federaalka Tii, weli maanta kursiga- dad weli kula kursiga mid ah anigaa ku oo fadhiya.
wax kula leh xuquuqda oo aan u meesha hadlayo ku taada filaayo.
kale waa oo waa aan maadsanti ku labada labadiinaba labadiinaba waa maadsantihiin Xuquuqda aad u hadlayo Laba- meel laguga xariistayo.
Macalin Ali.
Kaali shahaadada qaado, ummadana matalan kula yahay.
wuu- wuuna Xuquuqda qaadan lagu hadlayo waa taadi. Horta wuu sidaa u garo.
labadiin waa mahadsantihiin oo horsi eh, qaybihii ugu dambeeya soo gaarnay barnaamijka waxaa xusid mudan inaan guddiga doorashada heer federaal aan ku martiqaadno si aan wax kaga weydiino bal doodaha taagan iyo koonfur galbeed iyo gedo laakiin way ka gaabsadeen ka qaybgalka barnaamijka oo horsi khilaaf walba oo jubbaland ka jiray hadda gebagabadii baan joognaa matalaada u baahan tihiin lix iyo toban kursi oo deegaan iyo gobol marka rajadu intay la eg tahay in inta u- ugu yaraan heshiis la gaaro si walbaba reer geda ay miiska yimaadaan
ani waxay la tahay waxaan ku rajo weynahay inay lix iyo tobankaa kursi ka qayb geli doonaan eh, dhaarinta baarlamaanka ayaan ku rajo weynahay caqabadihii way iska soo koobmeen adigoo adoon u saabeynaya waxaan ku soo weynahay caqabadihii way koobmeen waktii lahaayana ma jiro haddii hadda nin ciidan dhurasho iyo col aruurin ku jirana cid uta u fadhinaysa ma jirto oo xildhibaan ah oo hadda kuwa baydhabo aaday midka doolow aaday baa ka daran oo colka ka abaabulaya marka kaa iyo dadka eh, dirsaday midna inaan loo fadhiyeynin oo dadku ay doorasho aadi doonaan oo lix sano oo rajiimkan uu meesha ka maqan yahay dadkaan ay- aysan effectigooda u afduubnaan doonin baan ku rajo weynahay aanshageelahay walaalow waxa waaye walaahi dhib baa jirta maxaa yeelay aniga mar walba waxaa ii muuqda aniga dadkan xildhibaanada ah oo licisho iyo een, muxuu ahay ishaysadka ee qabiilada iyo dhibaatooyinkii dhacay oo dhan waxa igala weyn waxa waaye in madaxdu ay qaadato een, hogaamin ay qaadato hogaamintaasna ay muxuu ahay dowladnimadii ku socodsiiso dadka soomaaliyeedna ka badbaadaan een, muxuu ahay dulmiga iyo dhibaatooyinka haysta aniga intaasaa ila weyn aniga waxa waye kursiga qofka ilaahay calaf ugu dara kursi hadda si saxa kusoo baxay male mid kasta asagoo dabada la haysto buu soo baxay ee kuwa kaloo soo baxayana sidaa un bay noqon doonaa laguma qancayo xataa haddii meel kale lagu qabto waxaan marka anigu leeyahay madaxweyneyaasha waa dadka muxuu ahaaye maanta u igman doorashadan inay jiheeyaan waa aragtay guddiyadii doorashooyinka kala baxbaxay ee waxaa jira ee muxuu ahaaye siyaasado isdiidan waxaa jira dadkii soomaaliyeed laftirkoodii oo caqligii ka tegey ee dadkii waxgaradka ahaayo aan muxuu ahaaye dadkii kala raacraacay marka anigu waxaan leeyahay bal meeshay doonaan ha noo dhigaane ee shantii madaxweyne iyo ra-iisul wasaaruhu ha fadhiistaan arrimahan ishaysidka keenayana anigu waxaan qabaa in hore looga socdo muxuu ahaaye doorashooyinka inta dhiman la qabto dowladnimaduna ay hagaagto dadka dulmanayaashana waa shacabka aad baad umaadsantah anshe geelle xildhibaan maxamed abuukar xalku muxuu ku jiraa daban marka laga yimaado saysiga khilaafka
aada qaadir waa mahadsan tahay waxaan rabnaa horta mid bulshada soomaaliyeed iyo de beesha caalamka oo soomaaliya ay kala shaqeysa arrimaha doorashooyinkaba inaan u sheegno dhibaatada maanta doorashooyinka soomaaliya iyo dhibaatada maanta koonfur galbeed hortaagan oo kow iyo laba waxa ka ah kala diristii guddiga la kala diray oo la burburiyey madashii oo loo diiday inay fariisato oo dhibaatadaas oo dhan uu ka dambeeyay ra-iisul wasaare roble oo ka dhigtay wadankii dabakayd isaga uu leeyahay oo qofkii raban uu ka erinayo qofku raba uu soo gelinaya dhowr dhowr qof uu kusoo koobay marka waxaan leenahay ra-isul wasaare waan ku siinayaa xildhibaan dib u celin waan ku siinaa xildhibaan hal waan ku siinaa utug haddii ay maalmihii aad mataqaanaa ii sheeg wadanka dhibaatada lala soo maray aadan taarikh badan ka haynin waxaan leeyahay kawan kow koonfur galbeedna adi ma haysan karto waxay leedahay ii sheeg adi isagana mataqaanaa guddigii xalintii iyo khilaafaadkii kii oo doorashooyinkii iyo madashii intaba intuu ku wada wareego intaan anaan sameeyo qofkii hadalkayga diidana de wa waaba waaba ii sheeg adi cid hadli karta malaha shaqadan ka daban ra-iisul wasaaruhu hadda nalama jooga xildhibaan maxamed ra-iisulwasaaruhu waa guddoomiyaha guddiga ra-iisul wasaaruhu waa guddoomiyaha madasha siga ah isagaana da guddiga heer fala digreeta kusoo saaray hadda ma nala jooga laakiin waad ku colcoliseen dooda koonfur galbeed inaad inaad ay ka jirta dhibaatada meesha ay ka jirta waa inaan caddaynaa xaggee naga haysataa koonfur galbeed baana weydiisatay waa waan waxaana gartay haysto dhibtana haysto waa ra-isul wasaare warkaagu waa cad yahay aad baad umahadsan tahay xildhibaan maxalaxale haye xalku muxuu ku jira soomaaliyeed iyo beesha caalamku ha ogaato arrinta fiiri horta waa ka xumahay saaxiibkay in yacni dad madaxa meesha loogu gafo nooma banaano annaga dhan aniga xalka wuxuu igula jiraa toddobaatan iyo maxay ahayto afar xildhibaan iyo in ka badan looma celin karo saddex xildhibaan saddexdii xildhibaan haddii lagu qabsaday madaxweynaha koonfur galbeed waxaa la gudboon inuu dib usoo celiyo doorashadoodii sida dadkooda ay ku qanacsan yihiin uu u sameeyo xildhibaanada meesha uu ka eshtayna uu soo fasaxo waajibaadkooda ay gutaan adaa mudan adaa mudan adaa mudan.
mahadsanid khayr allah ka dhigo waa idin salaamaya walaalihii aad baad umahadsan tihiin dhammaantiinba martida barnaamijka nagala qayb gasha faaqidaada toddobaadka aan ka bilaabo xildhibaan maxamed abuukar oo dhowaan lagu doorta baydhabo kana mid a xildhibaanada wadatashiga ugu laabtay baydhabo oo la shiray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb galay oo xirsi oo ka mid a siyaasiyiinta jubbaland gaar ahaana garbahaariya geda si gaara nagala qaybgalaya arrinta iyo xalka kuraasi lixda toban kursi caasho geeliyad diiriye oo ku sugan puntland gaar ahaana balwalaaca doorashada iyo sida hadda ku socdaan barnaamijka kaarisi dhiibanaysay iyo xildhibaan macalcaal oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka waktigu ka dhammaaday haddana ka mid a kuraasa lacday mid ka mid a ku fadhiyey ee yaalla magaalada baydhabo dhammaantiin aad baad umahadsantihiin intaynu kulmi doona barnaamijka lamid a nabadgelyo
waa tahay markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil
marka laga yimaado bisha ramadaan in la sooma inay tahay waajib ilaahay addoommadiisa faray sidii kuwii inaga horreeyey haddana waxaa jira faa'iidooyin badan oo uu soonku u leeyahay dadka bani aadamka ah xeeldheerayaasha sayniska iyo caafimaadka ayaa baryahan dambe waxay ogaanayeen in ay soontu leedahay faa'iidooyin ay ka mid yihiin caafimaadka jidhku inuu ka nasto cuntada iyo cabitaanka faa'iidooyin badan ayay u leedahay caafimaadka aadanaha sida ay sheegeen xeeldheerayaashaasi barnaamijkeena amuraha islaamka waxaynu ku eegeynaa faa'iidooyinkaas waxaana wax aan ka weydiiyey dr xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda degana magaalada sanca ee dalka yeman sida ay isku waafaqsan yihiin aabihii cilmiga dhakhtarnimada iyo sheeqii dhakhtarnimada aboqraad iyo ibnu sina waxay leeyihiin xigmadda caan baxday oo ah dawaaukum dacaamukum wadaa'ukum dacaamukum dawada bini aadamku badanaa waxay gashaa raashinka iyo cuntada cunayo waxaana dhacda taa cagsigeeda oo ah in daawadii la filayay mararka qaar marka qofku raashin cuno ay cudur isku bedesho marka waxaa qaacida kale odhanaysaa almacidatu baytu daa calooshu waa xarunta ama hoyga cudurada marka bisha ramadaan waxyaabaha faa'iidada koowaad laga helayo caafimaad ahaan waxaa ka mid ah in kolesteroolka qaybta wax dhibta in markaa la nidaaminayo oo markaa la maareynayo oo markaa jirka bini aadamka dhiiga gelaya markaa la hagaajinayo si marka looga fogaado wadna garaac iyo maskax wareer waxaa kaloo caafimaadku soomku caafimaad ahaan siinaya bini aadamka in caloosha bini aadamka la siiyo janis ay markaa isaga faarujido wax alla wixii ku jira oo sun ah waayo toban iyo kow bil ayaa wax la cunayay wax la cabayay calooshii marka halkaa waxaa galay sun fara badan marka in la faarujiyo waa wax markaa caafimaad ahaan u fiican dhinaca kale xeldheerayaasha caafimaadku waxa ay sheegeen inay soontu u wanaagsan tahay maskaxda bani aadamka waa kan mar kale doctor xasan albasri maskaxda bini aadamka soomku wuxuu ka helayaa xoojin oo markaa qofku haddii uu sooman yahay shaqana uu hayo maskaxdii baa furfurnaanaysa halkaa marka waxa weye maskaxdii waxay awood u yeelan kartaa inay markaa wax badan oo xasuusa ama waxbarasho ah ay markaa kasbato waxaa dhacaysaa in abiteedka caloosha la kontaroolo maalinta ramadaanka waana wax bisha ramadaan la helo qofkii oo markaa calooshiisii iska furneed subax iyo quraac iyo qada iyo casho iska cunayay in markaa kontarool ku yimaado maalinta ramadaanka edab iyo tarbiyana halkaas psycholojiahaan nafta bini aadamka qofka sooman uu ka helayo dhinaca jirka bini aadamka waxaa lumaya wax badan oo waxaa ka baxaya dufankii kolesteroolkii marka qofkii shalay yaraa buurnaa oo raba inuu iscaateeyo haddii uu layli iyo socod iyo rucleyn iyo cunto fiican uu ku afuro ramadaanku wuxuu usa ka saacidayaa in markaa jirkiisa uu markaa uu noqdo jir markaa wixii dufan oo dhibahay ka baxaan si marka loo helo marka caafimaad bisha ramadaan looga helo waxaa muhiima in qofku ku afuro raashin khafiif ah biyo saddex timir ah wax lamid ah marka daqiiqado kadib uu nafis helo jirkiisuna daaqa soo gasho ayay tahay sida caafimaadku sheegayaan inuu markaa bilaabo cuntadii markaa waaweyneed in uu ka fogaado waxyaabaha macmacaanka cusbada iyo dufanka iyo sokorta leh in uu markaa suxuurta markuu suxuuranayana markaa caano iyo markaa cabitaan fresh ah iyo qudaar iyo mushaari wixii lamid ah iyo biyo badan inuu markaa ku suxuurto maalintiina uusan jiifan si uusan u noqon leysi oo markaa socod iyo rucleyn iyo shaqo u qabto intaas marka qofku sameeyo waxuu helayaa jir iyo daaqad iyo caafimaad marka ramadaanku uu siinayo xilliga ramadaanta waxa kale oo jirta inay dad badan oo muslimiin ah ay qaataan go-aamo ay iskaga daayaan waxyaabo ay hore u isticmaali jireen oo markaasi aan wanaagsanayn ilaahayna uu ku soo hadeeyo oo ay halkaasi kaga tagaan faa'iidooyinka ramadaanta waxa kale oo ka mid inay dadku ka qaadaan firfircooni badan iyo in ay kororsadaan dhinaca waxbarashada xataa haddii ay markaasi wax dhiganayaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaan idinla socodsiinayey aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay barnaamijkaba tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo rabadaan wanaagsan
waa tahay cabdixaafid cawil ismaaciil aad ayaad u mahadsan tahay rabadaan mubaarag ayaan annagana ku leenahay iyo guud ahaanba dhegeystayaasha halkaasi aad naga dhagaysanaysaan weli waa washington markana bal qodobadii wararkeena ugu waaweynah haddii aan soo qabso golaha guud ee qaramada midoobey ayaa khamiistii shalayta ahayd u codeeyey hakinta xubinnimada dowladda ruushka ee golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey go-aankaasi ayaa la xiriira xadgudubyo lagu eedeeyey in ruushka uu ka geysto dalka ukrein sagaashan iyo saddex dal ayaa u codeeyey go-aankaasi hagaajinta xubinimada yu- ruushka ee golahaasi afar labaatan way diideen halka konton iyo sideed kaleetana ay ka aamuseen golaha ayaa xubinimada ruushka ku hakiyey arrimo la xiriira xadgudubyada waaweyn ee abaabulan ee xuquuqda aadanaha iyo weliba xadgudubyada dhinaca sharciga dowliga ah kuwaasi oo laga galay ayaa la yiri dalka ukraine saraakiisha khadadka tareenada ee dalkaasi ukraine ayaa waxa ay sheegeen in dalkaasi soddon qof ay ku dhimatay boqol kaletana ay ku dhaawacantay kadib markii gantaal uu soo ganay ruushka uu dadkaasi ku dhacay guud ahaana idaacaddii waa naga intaas intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno waa anigoo sahre cabdi axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo